raggan maanta ku qabtay shirka jaraa'id magaalada hargeysa oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ururkii esnam iyo siyaasiyiin kala duwan oo u dhashay somalilan ayaa waxaa ka mid ahaa ibraahim aadan cusmaan cabdilaahi gaxnug cali ibraahim cabdilaahi dhegaweyne iyo axmed jaambir ibraahim dhegaweyne oo la hadlay v o eda ayaa waxa uu sheegay in imaanshaha iyo wararka sheegayeen maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya bay axmed ay socod ku iman doonaan magaalada hargeysa ay tahay mid aan la aqbali karin oo suuragal ahayn si toosaanu u diidannahay inuu yimaado waana khalad cidda soo qaadatay farmaajona hargeyse hadduu yimaado waxaanu filayn buu kala kulmi doonaa waxaanu leeyahay weli ninba qoontiiba lama bogsa lama baananne qiliyana nabaddu ayuu faarax nor yidhi arrintu ninka ku dhici waaye aboolisi baan ka bixinayaa xasuuq baa dhacay xasuuq dabargoyo wax la yidhaaho ayay ku dhawaaqeen waxba laysu qarin maayo waxa weeyaan bani aadamku markuu wanaag rabo waddada wanaag buu maraa innagu waxaynu doonno go-aankeennu ha ahaado xasuuqii muu qiran dadkii maxkamad looma furin oo lama keenin wixii dhacay compensationkeedii ama lama qiimaynin oo diyaaru maha in laga wada hadlo markaas saddexdaa qodoboo laga jawaabo mooye cid wax keeni karta iyo cid cid la hadli kartaa anigu ma arko iyo meelay uga banaan wixii dhacay intay la egaayeen magaalada hargeysa guri kuma taagnayn oo waa tasawirkeeda aynu haynaa sagaal iyo toban dayuradoodoo garoonkaa ka kacaya maalin walba garaaci jiray m xaggee lagu qorayaa wixii dhacay waa in loo helaa meel lagu qoro iyo ummaddii dhimatay markaasaa had wada hadal bilaabmi karaa ibraahim dhegaweyne oo ay v o da weydiisay haddii ay wadahadalladu ka bilaabaan magaalada hargeysa oo ay yimaadaan ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweyne farmaajo dhibaatada ay leedahay ama waxaa ka dhalan kara ayaa ku tilmaamay sidan
hargeysa waynu isku dili dhibaatada ugu weyna hargeysa tii hore uga dhacday mid laeg baa dhici doonta farmaajo iska socdaa hadduu halkaa la keeno meel adduunka inaguna aanu lahayn iyaguna aanu lahayn ku wada hadalo ay bani aadamka ku wada hadla wixii sharciga adduunka u dhiganna saddexdaa qodoboo laga jawaabo ayaa dowladu ku wada hadla jarmalkaa ilaa bixiya maanta wixii uu geystay dagaalkii labaad oo lagu xukumay oo qirtay waa taa yuhuudda loogu dabaaldegay halku ku laayay waxa weeyaan xasuuqii uu geystay buu wada qirtay dhibaatadii uu geystay ayuu ogolaaday in maxkamad la geeyo wuxuu ogolaaday inuu bixiyo waxalaali wuxuu khasaare geystay intaa midna laynooma hayee nin dambena nooma iman karo waa been maalinta berri ayaa la filayaa in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu u jeediyo labada aqal ee golaha wakiilada iyo guurtida fadhi wadajir oo ay yeelanayaan khudbasaneedka labada kun iyo labaatanka taas oo la filayo in isweyn ugu soo qaadi doono mowqifka xukuumadda ee arrintan la xidhiidha khadar maxamed cakule v o e hargeysa